بسم الله والحمد لله صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si kooban waxaynu uga hadli doonnaa mucjisaadkii rasuulka calayhi isalaatu wassalaam iyo noocyadii ay ahaayeen xadiiska alimaam muslim uu wariyey alimaam annawowi marka uu sharxaya isaguna uu qayb ahaan ka soo saaray saxaabiga loo yaqaano miqdaad binu aswad ayaa isagoo ka waramaya mucjisaadkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi aniga iyo laba saaxiib oo kale oo aan lahaa ayaa gaajo badan iyo dhib badani ay nagu dhacday dabeete nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa aanu ku ogeyn in uuna siin jiray caano kolbad muslimiinta ciddii u timaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa saddexdii saxaabi aniga iyo labadii saxaabiye kale ayaa saddex riyaad oo loo maali jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa caanihii laga soo maalay dhaqanka iyagu wuxuu ahaa marka aanu la soo kulanno in rasuulka calayhi salaatu wasalaam caanaha annagu intayada inta aanu ka cabno aanu u dayno rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeeto aniga ayaa caanihii buu yidhi intii hadhay ee loo reebay rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama gaajo badani ayna haysayn waxaan isidhi rasuulkii wuu raagayo dabeete intii aniga ayaa ku dhammaystirtay intii hore aan cabbay ayaa yidhi saxaabigaas dabeeto waxa ay canaantay labadii saxaabiye kale waxay igu yidhaahdeen war maxaad u cabtay caanaha yare kooban ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gaar u leeyahay ma laga yaabaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yimaado oo marka uu yimaadona ee ay kaaga dhacdo ducadiisa oo habaar kugu dhaco ayay ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu ahaa bani aadan buu ugu dhibirsanaa bani aadan buu ugu raxmad badnaa bani aadan buu ugu dulqaad badnaa bani aadan buu ugu ururin badnaa walidaalika waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa yimid caanihii buu arkay oo aan meeshii oolin oo uu ku soo talagalay dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu iska tukaday halkiibuu ku tukaday intuu tukan karayay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeeto gacmaha ayuu kor u qaaday wuxuu yidhi saxaabigaasi waxay iigu darnayd rasuulkii oo caanihiisii aan anigu cabbay iyo rasuulkii oo caanihii meeshii ka waayey iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo salaad tukaday dabeete gacmihii kor u qaado oo ilaahay baryay dabeete waxaan ka baqday buu yidhi in baryadaasi wax iga soo gaadhaan shuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahuma acim man acamanii wasqi man saqaanii ducadiisiiba waxay noqotay ilaahayow qofka aniga wax isiiya quudi qofka i waraabiyana ama biyo ha noqota ama caana ha noqote adigu ilaahu waraabi wuxuu yidhi waan dhaqaaqay anigoo qaaday weelkii waxaanan islahaa saddexdii riyood mid ka mida waa inaad u gowracda rasuulka calayhi salaatu wasalaam si aan nebiga calayhi salaatu wasalaam dareenkiisa u soo jeediyo mar allaaliya markii aan u tegay saddexdii riyaad ayaa waxaan arkuun caanahoodii oo dararay hadda waa la maalay oo mid waliba ay diyaar u tahay candhooyinkoodii ay aada u dararsan yihiin dabeete wuxuu yidhi waan buuxiyey ilaa buu yidhi xoorkii uu kor maray si hayru caadiya uu u kor maray weelkii ayaan arkay dabeete waan soo qaado waxaan u keenay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalik waxay sheegaysaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u duceeyey ilan riyuhu waxay ahaayeen kuwii caanaha uu ka helayey iyagiibuu u duceeyey iyagiibaa aqbalay nebiga calayhi salaatu wasalaam riyihii dabeete caalahoodii baa dararay ilaa xad ay yeesheen darar aan xad lahayn waxay ka mid tahay xadiiskaasi waa xadiis saxiixa oo alimaam muslim uu wariyay alimaam annawowina uu ku soo saaray sharaxa saxiixu muslim walidaalika waxa weeye waa min mucjisaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ahaa mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano jaabir binu cabdilaahi ayaa waxa uu yidhi waxaan la dagaal galay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana fuushanahay buu yidhi daabad xooluhu way is-eegtaan daabad gaabinaysa ayaan fuushanahay awrkayguu gaabinayaa buu yidhi walidaalika waxa weeye ciidankii bay ka hadhaysaa markaa xooluhu hadduu mid hadhana qaar baa la hadha hadduu mid degdegana qaar baa raaca walidaalika waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam a yidhi maa libaciirika ya jaabir macnaheedu waxa weeye ilan dagaal baa lagu jiraa waa la socdaa maxaa awrkaaga ku dhacay ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam awrkaygiibuu masaxay wadacaa lahu wuu u duceeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeete awrkaygiiba dhaqaaqi buu yidhi hogaankii awrtii kale ayaabu qabtay fa qaala lii kayfa taraa baciirak dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay dee awrkii rasuulku u duceeyey uu masaxay ayaa awrkii wuxuu ka hormaray awrtii kale dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu yidhi ka waran markaasuu yidhi bikhayrin yaa rasuula allah qad asaabathu barakatuk nebi allo waxaa asiibtay oo haleeshay barakadaadii walidaalika waxa weye awrkii waa kaasoo aad iyo aad buu u socda xadiiskana alimaam muslim ayaa runtii wariyey xadiiska alimaam albukhaari uu wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana axsana annaasi waajwada annaasi waashjaca annaasi sifooyinkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa dadka ayuu ugu qurux badnaa hadday akhlaaq tahay hadday abuur tahay hadday hadal tahay hadday waxqabasho tahay axsana annaas dadku ugu wanaagsan wa ajwada annaas dadkana wuu ugu waxbixin badnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ashjaca annaasi dadkana wuu ugu geesinimo badnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika wuxuu yidhi saxaabigaasi runtii anas binu maalik walaqad fasica ahlu lmadiinati leylatan habeen habeenada ka mida ayaa waxaa argagaxay reer madiina farakiba farisan liabi dalxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam faras buu ku booday abu dalxa uu leeyahay saxaabigaasi curan oo aan magaratay qaawan macnaheedu waxa weeye aanu qalabkii lagu fuulayey eedee lagu fuulayey loogu talagalay midna aan saarnay ila waa la argagaxay faras abi dalxa uu leeyahay oo meesha iska yaallo oo aan waxba saarnayn ayuunbuu ku booday rasuulku calayhi salaatu wasalaam kharaja annaasu dadkiina way soo wada baxeen dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam qad sabaqahum ila asawti qad istabra'a alkhabar rasuulkiibaa faraskii abudalxa ee subxaan allah meesha iska taagnaa ee tacbaanka ahaa markii uu ku booday rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee uu dhaqaajiyey markiiba rasuulku sahankiibuu soo sugay dabeete rasuulkiibaa xaggaa ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam wahuwa yaquulu lan turaacu ha baqanina buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam وفعلا لقد وجدناه بحرا وإنه لبحر mid waa sifadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo amniga saxaabadiisa sida uu ilaalin jiray qiimahay lahaayeen waa ka rasuulkii baxay ee isagu u dhaqaaqay meeshii ficlan waxaa la dhaha fardo ayaa diday oo codka uu halkaasu ka baxay laakiin qisada aynu maxalushaahidka uga jeedna mucjisadii waxa weeye saxaabigu wuxuu leeyahay laqad wajadnaahu baxran waar faraskii nasiibka yeeshay ee rasuulku uu ku booday ee sahankii uu ku soo sugay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxawuxuu noqday bad buu noqday hadday noqotay xaggii xoogga hadday noqotay xaggii socodka hadday noqotay fardihii ugu doorka bidnaa ayaa uu runtii noqday walidaalika waxa weeye riwaayad kale waxay odhanaysaa famaa sabaqa dalika alfarasu bacda dalik yacni famaa subiqa cafwan lagama hormarin faraskaasi maalintaa kadib wa kaana farasan yubada wuxuu ahaa faras la odhan jira war faraskaas wuu gaabiyaayo ha laga fogaan oo aan dagaalka lagu geli jirin laakiin maalintii laga bilaabo rasuulku uu fuulay wuxuu noqday faraska fardaha ugu dheereeya ayuu noqday walidaalika waxa weeye waxay tilmaamaysaa mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam awooddii la siiyey maxay ahayd maanta waa idinka arkay nimankan musaaracaadka subxaana allah qaar dee aad arkayso qofaad laba boqoloo kiilo moodayso gebigiisaba waa la buufiyo yacni chemicals compounds loogu talagalayba macdalaadka waxan oo dhan waa waa wax lagu mudo waxa weeye waa dee waxa weeye waa fiction bay u badan yihin waxa weeye dee waa wax loogu talagalay matalaad walidaalika waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala faraska muxuu geliyey oo subxaana allah awooddaa ilaahay siiyey maxay ahayd ficlan waa shay dee subxaana allah ilaahay subxaanahu watacaala uu og yahay oo awoodda ilaahay subxaanahu watacaala ku xilan waxaa xusid mudan sida ku sugan xadiiska alimaam axmed uu wariyey alcalaama alalbani uu saxiixa ka dhigay isaguna abi saciidin alkhudari ayaa soo saaray wuxuu yidhi iyadoo nin adhi raacaya uu ku raacayo meel ka mida meelihii dhagaxa madmadow lahaa ee runtii magaaladii madiine ku yaalla ayaa waxaa soo baxay adhigiisii waxaa ku soo baxay yey ayaa ku soo baxay dabeete runtii wuxuu doonay inuu ku guulaysto adhigii uu waday mid ka mida inuu qabsado dabeete ninkiibaa u babac dhigoo ka joojiyey dabeete yeygii baa la hadlay anlaa tattaqi allaaha taxuulu baynii wa bayna risqin saaqahu allaahu tacaala ilay war miyaanad ilaahay ka yaabin buu yidhi ilaahay yacnii fariisad uu isiiyey oo kuwii laygu talagalae ayaad iga hor taagan tahay af carabi baanu kula hadlayaa af uu qofkii fahmayo ayuu kula hadlay fa qaala araaci alcajabu min addi'b waxaa la yaab le buu yidhi yeygiibaa hadlaya oo ku hadlaya hadalkii bani aadamka oo la afgaranaya waa arrin la yaable buui dabeete yeygii baa la hadlay allaa uxadisuka biacjaba min daalik war ma kaaga warramaa buu yidhi arrinkaa aad ka warramayso mid ka sii la yaab badan miyaanad ogeyn inuu soo baxay nebi rasuul ilaahay soo diray calayhi salaatu wasalaam yuxadisu annaasa bianbaa'i maa qad sabaq dadka uga sheekaynaya wararkii hore iyo dhacdooyinkii beri hore dhacay uga warramaya dabeete ninkii adhi raac ahaa waa iska soo noqday ilaa uu magaaladii madiine yimid dabeete arrintiibuu u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi sadaq runbuu sheegay buu yidhi yeygaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam alaa innahu min ashraadi asaaca calaamadaha saacadda waxaa ka mid ah kalaamu sibaaci alins in bani aadamku uu maqlo yacni habar dugaaggu waxa ay ku hadlayaan waaladii nafsu biyadihi laa taquumu asaaca xataa tukalimu asibaacu alinsa wayukalimu alrajulu shiraaka naclihi wacadbati sawdihi wayukhbiruhu fakduhu bima axdasa ahluhu min bacdihi ilaahay baan ku dhaartay buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam saacadda ama qiyaamuhu ma dhacayso ilaa habar dugaaggu uu la hadlo bani aadamka oo qofka bini aadamka ah indhashiisa kabtu ay la hadasha buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wacadbatu sawdihi waxaa kaloo uu sheegay rasuulku jeedalkii markaa la qaadan jiray jeedalku waa ka meel yaroo wax la sudho cadbadu waa xadhigga yar ee meesha loo sudho weeye ilaa indhasha uu leeyahay isaguna sawdkan dadka lagu isticmaalo maas yar baa lagu xidhi jiray sawdka qofka uu qaato oo xagga sare ama laba indhalood baa loo sameya ama mid baa loo sameeya meel loo sudho wa yukhbiruhu oo uu u warramo fakhduhu bowdadiisu ay uga waranto bimaa axdasa ahlahu min bacdi yacni wixii ehelkiisa kadib markii uu ka soo baxay ka dhacay ilaa jidhkiisu uga warramo qiyaamuhu ma dhacaysa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasina albaani baa saxiix ka dhigay alimaam axmedna waa wariyey waxaa ka mida mucjisaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano safiina oo ka mid ahaa saxaabadii sida gaarkaa ugu shaqayn jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi badda ayaa aan u raacay buu yidhi dooni dabeeto doonidii aan umadda u raacnay ayaa burburtay loox baan helay buu yidhi looxiibaa siduu ii siday siduu ii siday ayaa qooriga badda uu igu tuuray meel kaynah oo wada libaaxyo ah ayuu igu tuuray buuri fii ajimatin fiiha alasad alajimatu huwa yacni alashjaaru lmukaafa meel kayntu geeduhu ay jiq yihiin ayaa uu igu tuuray looxii buu yidhi baddii ay igu tuurtay dabeeto show meeshu waa wada libaax waxaan arkay unbuu yidhi libaax igu soo jeeda xaggayga umbaan arkay buui faqultu yaa abaalxaari sidan inaguba dugaageenna waraabaha iyo dee magacyay dadkeenna ula baxaan sidaasoo kale ayaa abaalxaari libaaxa yacni waa kuniyo ay u yaqaaneen mujtamacii carbeed libaaxii abaalxaarisow ana mawlaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam waa dhinkanaad ku soo socotaa waa shaqaalihii rasmiga ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam fadada'a buu yidhi yani hoos madaxiisibuu hoos u dhigdhigay buu yidhi wa aqbala ilaya kaanama markii aan ku yeedhi ninkan waa shaqaalihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu i afkartay oo uu leeyahay nacam nacam baan u qaatay buu yidhi madaxiisibuu hoos u celceliyey dabeeto wuxuu dhaqaajiyey buu yidhi gacantiisa garabkuu dhaqaajiyey sidaasuu i leeyahay gacantii dabeeto waan hor socday buu yidhi fadafacanii biminkabihi yani waxa weye sidii uu sidaa iigu riixayay xataa akhrajanii min alajima kayntii wada libaxyada ahayd ilaa uu iga saaray buu yidhi saasuu ii ag socday buu yidhi wawadacanii cala aariiqi mar allaaliya markuu wadad yani bannaan oo waddadii la marayay oo kayntuu iga saaray ayaa waxa weye hamhama macnaheedu waxa weye wuu codeeyey dabeeto waxaan u qaatay buu yidhi annahu yuwadicunii inuu leeyahay nabadgelyo maadaamaa tahay shaqaalii rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan sidaasuu saxaabigaa loo yaqaano safiina uu ku baxsaday in libaaxii afkarto oo uu ku afkarto inuu yahay mowlaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam alimaam axmed baa saxaabigaasu ka warramo wuxuu yidhi maxaa loogu bixiyey buu yidhi safiina saxaabigaas xadiiska runtii alimaam axmed uu wariyey runtii shucayb alarnauud oo runtii muxadisi uu yidhi darajadiisu waa xasan wuxuu yidhi saxaabigaasi saxaabiga loo yaqaano siciid binu jamjamaan jamhamaan ayaa weydiiyey wuxuu yidhi ereygan safiine maxaa lagugu bixiyey wuxuu yidhi safiine waxaa laygu bixiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan la baxay buu yidhi safar dheer dabeeto alaabtii baa nagu cuslaatay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam anigun buu ii dhiibuu yidhi ixmal safiina safiinow adiga ayaa markabee qaad buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar allaale markii uu rasuulku yidhi adigaa markaba ee alaabtiisaa igu dhiibay unbaa awood kale i gashay buu yidhi qof waliba wuxuu igu idhaahdaa uun safiinow qaad kii alaabtiisa qaadi kari waayaan wuxuu yidhi wax awr iyo laba awr iyo saddex awr yani tiradii markaa tiruu sheegay aanay qaadi karin baa dhakada layga saaray buui maca daalik waxa uu yidhi waxaa aan sido umaan arkayn inuu yahay shay culays bu ah shay caadi oo intii aan sitay oo kale ayaa uu runtii noqday walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala qaala annabiyu anta asafiina adugu waxaa tahay maanta markabkeennii buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika saxaabigaasi safiina sidaasi ayaa loogu bixiyey mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah sida alimaam albukhaari iyo muslim ay wariyeen ibni cumar xadiiskaa runtii uu ka soo saaray rasuulka samictu annabiya wahuwa cala almimbar waxaan maqlay buu ihi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mimbarka taagan yaquulu ya'khudu aljabbaaru samaawaatahu wa ardahu biyadih uma yaquulu ayna aljabbaar ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نذرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقد هو برسول الله صلى الله عليه وسلم وحول رسولك استاقي منبرك markaasaa wuxuu yidhi ilaahay qiyaamaha samada iyo dhulka ayuu gacantiisa ku qabtaa waxaasoo dhani inaynu rumayno siduu ilaahay ugu qabanaya sida waxaasoo dhan waa quwadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qeybkayn naga maqano inaynu sidaa u rumayno ayaa layna faray oo aynaan sii dhex gelin ayna aljabbaaru dabeete ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanaya meeye kii awoodda sheeganayay ayna aljabbaaruun kuwii awoodda sheeganayay meeye buu ilaahay subxaanahu wa tacala odhan ayna almutakabbiruun kuwii kibirka badnaa ee adduunyada awoodda ku sheeganayay meeye dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marna midig buu u dhaqaaqaya ayuu yidhi ibni cumar marna bidix buu u dhaqaaqaya ilaa aan arkay buu yidhi mimbarkii uu ku fadhiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo gariiraya walidaalik waxa weeye hoostaan ka eegay buu yidhi waxaaban is idhi waar malaha wuu la soo dhicay rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye mimbarkii rasuulku marka la akhriyo aayaadka la yaabka badan leh ee qur-aanka ka mida ama qiyaamaha ka warramaya ama saacadda ka warramaya xataa mimbarka ayaa luxmi jiray weeye xadiisku ka uu tilmaamaya yani aada u luxmi jiray xadiiska runtii bukhaari uu wariyey ee jaabir bin cabdilaahi uu soo saaray ee ka mida mucjisaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa tiir yacni qoriya oo taagan oo mimbar u ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebiga mimbar markii loo soo sameeyey ayuu rasuulku tiirkiibuu ka guuray falamaa wudica lahu lmimbaru samicnaa liljidci midla aswaati alcishaa'iri xataa nasala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam fawadaca yadahu calayhi fasakat wuxuu ihi rasuulku markii uu ka wareegay jiriddaasi uu mimbarka ka dhigan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii mimbar wanaagsan oo kuulo loo sameeyey wuxuu sameeyey buu yidhi cod neefka geela ah ee toban sidka ah codka uu sameeyo oo cod khaasa runtii ah neef waliba cod buu leeyahay ayaa uu sameeyey markii uu rasuulku mimbarkii uga wareegay ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo degay oo uu masaxay oo uu taabtay oo yidhi waynu wada joognaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo uu aamusay geedkii codkiibuu bixinayay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii isaguna riwaayad kale ay tiri halkaa yacni jiridda la yidhi ayaa geed timir ah ay riwaayadda kale odhanaysaa walidaalika waxa weye riwaayaddaa kalena runtii bukhaari ayaa wariyey markaa nebigu calayhi salaatu cod buu ku dhuftay geedkii timirtaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qabsan jiray ilmaha yari marka uu qaylinayo codka uu ku dhufto ilmuhu markuu iska ooyayo si raaxo leh ayuu u ooyaa isagoo aan cidna u joojinayn walidaalika waxa weeye qaylada ilmo yari uu qayliyo ayaa uu ku dhuftay ayuu yidhi saxaabigaasi waa xadiiskaa kale dabeete nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa ku soo qabtay laabtiisa xataa ilaa uu sakan ilaa uu degay oo uu codkii joojiyey taasina waxa ay tilmaamaysaa xataa geeduhu inay u baahnaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa taqdacuu yani laa taqtuluu waliidan walaa taqtuluu shaykhan walaa taqdacuu shajar ilan rasuulku calayhi salaatu wasalaam war geed ha jarina xataa markaa dadka is haysaan ee dagaalka ku jirtaan ee jihaadka ku jirtaan xataa geed ha jarina buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa geedahaasi yani waxa wey waa koorma waa kun iyo afar boqol iyo koob iyo soddon sannadood maxaa bani aadamku uu ka yaqaanay geedku wuxuu yahay in oxyginta laga helo in circulationka nolosha qayb dhani ay ku xidhan tahay geedka oo yacni nolosheenna kala bari ku xidhantao geed la-aan aynaan soconayn xataa intifaaciisa kale marka laga tago yacni nolosheennii caadigaa qaar inay ku xidhan tahay maanta qofka bani aadamkii goorma ayaa synska yani waxa weye goorma la ogaaday inqamat isaaca wafii yadi axadakum fasiila fastadaca an yakrusa qabla an laa taquuma asaaca falyaqrusa falahu bidalika ajru haddii mid idinka midigeed timireed hayo uu awoodi karaya inuu taago qabla an laa taquuma asaaca inta aanay saacaddu dhicin geedtimireedku waxaa la yidhi intifaaciisa rasmigii waa dhowr iyo toban sannadood toban sannadood ugu yaraan haddana waxaa la yidhi iyadoo aad arkayso qiyaamihii oo dhacaya haddaad geedtimireed hayso taag buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam innagana maanta subxaana allah waxa weye geeddii qoyanayd yani geedkii qoyanaa innagoo dhalkeenna aa ogtihiinba ayaa dadkii ay jarayaan walidaalika waxa weeye geedka laftigiisu dee waxa weeye cilaaqada ilaa uu bani aadamka la leeyahay iyo kownka iyo nolosha sidaa uu ka waramayo xataa waa kaa xadhiinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee rasuulka la hogaansamayey ila wuxuu ogaa in rasuulku uu yahay kaafatu nnaas khalqiga oo dhan mid loo soo diray nebigu calayhi salaatu wasalaam